macnaha shacabka la socodsiiyo inay bilaabatay oo maarata i b c aan maarata mar labaad fursad ugu siisay dadkii aad baan ugu mahad celinaya i b c in macnaha fursaddan ay markii labaad soo noqotay lowlaa ay abaaro ay jireen oo maarata dad badan oo kuura haastay ay goosan waayeen maarata kuuraha haddana inkastoo sida lagdheer ay abaaro ka jiro laakiinna fursaddan way ka fiican tahay waana muddo gaaban waxay bilaabmaysaa toddoba tobanka january waxay ku egtahay lixda february marka waxaan shacabka ugu baaqayaa waa fursaddii maaragtay ugu dambeysay oo dadkii aan beri hore goosanin ama kuuro aan goosanin oo ajaliya abaar u goosan waayo oo fursaddi waayey iyo dad waxaa jiro kabaandho qaatay intii lasoo dhaafay maaragtay faceka koowaad marka waxaan ku baraarujinayaa dadka dhammaan inay maarata ka goostaan fursaddan oo ah ay ka duwanta doorashada hore woodka anig ka taagana dhamaajaley waxaa uu laga codayn jiray lix tuulo hadda laakiin waxaa la geeya kuuraha meelo badan nin kasta macnaha meeshuu joogo sanduuqiisa u maanayaa inay macnaha sida maaragtay ay uga faa'iidaysan lahaayeen arrintaas iyada lagu dadaalo mar labaad shacabku sheegayaa waa waa fursad mar kasta la helo shantii sanaba hal mar sidaan la soconno laba doorashaan soo dhaafnay devolutionkii intii macnaha imaatay waxaan leeyahay waa fursaddii aa maaragtay aad ku dooran laheedeen hogaamiyaha inaga aad rabtiin markii la gaaro insha allah bisha sagaalaad waxaan leeyahay waxa maaragtay fursadda qofka lagu bedelo oo qofka wanaagsan lagu bedelo waa kuura kuura hadda haasanin waxaa waaye qofkaa ma bedeli kartid ama qofkaa rabta ma coodeyn kartid marka waxaan leeyahay shacabka codka inagaa iska leh ha laga faa'iidaysto si maasife ha loo soo baxo annagana insha allahu dadka maaragtay meelaha ay kuuraha iyo sanduuqa la geeyo waan la qaybsanaynaa social mediaga iyo gurubyadaan kula qaybsanaynaa waxayna bilaabanaysaa maalinka isniinta insha allah wuxuuna ku egyahay lixda february waa muddo labaatan iyo kow beriye waa saddex saddex usbuuc marka waxaan leeyahay dhammaan garissa county dadabso county qaas ahaan wordkeyga damajale word waa wordka ugu weyn maarata waxaan rabnaa inaan tirada aan maaragtay aad baan ugu mahad celinayaa kuurihii ber hore la gooyey waxaa u horreysay dhamaajaaley wixii bedelle iyo wixii cusubo garissa county aad bay maarata u mahadsan yihin shacabka dhamaajaaley haddana waxaan leeyahay fursadda inta kale soo socoto insha allah aan ka faa'iidaysano